asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa ah alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee marba dhinac wax kaa tusaysay waa xubinta mar dhacdo kuu soo qabata marna sheeko dhowaangal ah kuu keenta marna mid dhigaal ah kuu keenta marna dhihiddii hebel yidhi kuu soo qabata ama kuu soo gudbisa ama kuu sheegta xubinteennan maantana idamka iibi waa mid ka mid a xubnaheennii caalamiga ahaa ama kuweennii qodada dheeraa ee haddii eebba idmahayo waxtarka lahaa waana xubin ka mid a filanwaaga iyo kala warhayn la-aanta noolaha iyo waxyaalaha la xidhiidha waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu joogay gu barwaaqa gugaa barwaaqada ah ee uu joogay waxa uu ahaa gu barwaaqadiisu ayna ku ekayn xoolaha iyo dhirta keliya ah ee xitaa ay saamaysay cayayaanka iyo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay waxyaalaha baalka loo yaqaano ama kuwa cashiga keena iyo qaybaha la midka waa kuwe waa kuwa loo yaqaano baalcadda dhuugga raktirka kaneecada iyo waxyaalaha la midka waa kuwa la midka ah sida gendiga oo kaleento waa kuwa la midka ah ee noocyada badan leh ee laga yaabo inay xoolaha ama dadkaba ay dhibaateeyaan waxaa dhacday marka nin ayaa sanad barwaaqaa joogay sanadkaasi waxyaalaha yaryarkii aan ka sheekaynhaya xoolaha iyo dadkaba dhiigga ka dhuuqaayoo badan ayaa dhashay waxayna ka dhasheen barwaaqadii eebe ee raxmaadka rabbi ka hoortay taasoo ah mid dee cayayaan iyo duunyo iyo dad iyo dal iyo dhulba anfacday waxay ahayd barwaaqo adduun ninkaas isagii safar ayuu galay markuu safarka galay ayuu waxa uu gobolka oogu dhacay dhul qarun ah una dhexeeya dooxooyin dooxooyinkaasu waa dooxooyin dhinac ka ah dhulka loo yaqaano dooxooyinka ee xiliyada barwaaqada uu haddii ilaahay kuu idmahayo uu aad iyo aad waxyaalahan qaniinkii uga kaco waana dhul u dhexeeya biyo iyo buuro waana dhul haddii eebeydmahayo la odhan karo xamashka tuurfaahista iyo xadhkaxadhkoodka iyo alaabada ilaahay iyo qashka iyo wixii baa isla baxay tuurfaahistii iyo wixii baa wada tuur noqday cayayaan oo dhan ayaa ku dhex jira ama qaniin oo dhan ayaa ku dhex jira kaasoo ah mid qaniinyo sumeed leh ama mid qaniinyo ilkeed leh labadaba waa mid aad iyo aad u ugu baday ninkaa isagaa marka waxa uu sameeyey waa uu seexday ilan socodtu ahaae meel ayuu seexday markuu meel seexday waxaa isugu yimid laba milyan in ku dhow oo kaneeca laba milyan in ku dhow oo kaneeco ah ayaa isugu yimid baasha kaneecaduna dee waxaaba laga yaabaa dhulka qarunta inaan cidbo u soo marino uu dhul barbax ah ahaa barbaxaasna xitaa xayawaanaadkii dooxooyinka joogay ay barbaxa aadeenoo dhulka cadduunkaa ay u carareen baa macquul mar hadday halkaa marayso ninkii isaga ahaa bahal kaneeca ayaa isugu imaatay meel yaro bannaan buu seexday wuu yaabay wuu hee wuu yaabay markuu yaabay dee wax alle wixii wax qaniinaya o dhan baa isugu yimid ee yaryaraa ee duulay markii wixii isugu imaadeena uu yaabay uu fakeray ee wuxuu yidhi ma doqon baa tahay adig adaa meel bannaan seexday haddaad show xaskan iyo duurkan iyo waxan haddaad dhex gasho ood xamashkan ku dhex dhuumato show baashu ku arki mayso adaaba waalanba aayar buu tegay ee duur iyo geedo alaabo ilaahay isku baxay oo wax saaca oo hamash ah ayuu shuq yidhi intuu saa dhexdooda u kala xaadhay yuu dhinaca dhulka dhigay gu'isiina ayarbu gab isku siiyey soo saa ma uu rabin wuxuu u qabay inuu ka soo dhuuntay cayayaankan iyo balaayadan iyo waxan wax cunahaya iyo baalcadda iyo dhuugga iyo hoog iyo dhuuggu isagoo habeenkii wax ma cuno laakiin baalcadda iyo raktirka iyo kaneecadu habeenkii intuba waxway ganaan marka wuxuu damcay inuu xaskan ku dhuunto xaskii uu soo galay ayuu wuxuu ugu yimid show tiradii hore uu ka qaxahayey mid saddex jibbaadh ka badan saddex jibbaadh mid ka badan ayuu ugu yimid markaasuu yaabay waa amankaagay wuu cajabay war wuxuu indha badana wuxuu la yaabay xise xilligan uu mugdiga waxba arki la'yahay ayuu la yaabay siday waxaan u arkaayeen markaasuu eraygan ku alaaladay muxuu yidhi mataqaana wuxuu yidhi warbahashan laqaadii indha curdoona malaha casar bayba joogtaa warbahashan laqaadii indha curdoona malaha casar bayba joogtaa aad ugu fiirso isaga waxay la ahayd mugdigan uusan waxba arkaynin inay xayawaanaadkuna aynay waxba arkayn laakiin waxa ay ku shaqeeyaanba inta badan waa kooraan iyo haddii eebeedmahayo iyaga oo habeenkii dee qalaabsigu u fudud yahay ayayba iyagu ku shaqeeyaan isna taa kuma xisaabtamina wuxuu yidhi warbahasha laqaadee indha curdoona malaha casar bayba joogtaa wuu la yaabay waxan waxay la noqdeenba wax casar jooga oo kale taasoo uu kaga duwanaa soomaalidii hore ee aqoonta u lahayd xayawaanaadka habeenkii ugaarhsada iyo noocyadooda ninkani waxa uu ahaa mid allihii allake malaha ciideed buu ahaa baan u malinaya war bahasha laqaadii indha curdoona malaha casar bayba joogtaa buy mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi awlaadii waa beer ninba si ugu baxda awlaaddu waa beer ninba si ugu baxda